فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyadoo wakhtigan oo kale aad kala socotaan mar kale gaaro bisha barakaysan ee ramadaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa hadduu allaha qadaro qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah qarax gaari looga gubay ciidamada baangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka oo ka dhacay shabeellaha hoose nuuca gaariga iyo khasaaraha gaari ciidamada baangaraaf ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan gaari ciidamada booliiska dowladda federaalka looga gubay magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa tafaasiil laga helayo qaraxaas iyo nuuca gaariga lala beegsaday howlgal gaara oo askari looga dilay ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan howlgalkaasna waad dhegaysan doontaan fatahaado ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol iyo lixdan qof guud ahaan bariga afrika warar ku aadan roobabkaas ayaan idiin soo gudbi doonaa biriq ku dhacday deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya oo ay dad ku dhaawacmeen xoolana ku la'deen mid ka mida dadkii ku waxyeeloobay oo ka warramaya ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan askar hor leh oo isku soo dhiibay walaayaadka islaamiga ah ee gado iyo shabeellaha dhexe waraysiyo ay alfurqaan la yeelatay askartaas ayaan idiin soo gudbi doonaa barnaamijka waxaana ka marnaan doonin warbixin ku aadan dowladda maraykanka oo si cad u sheegtay duulaankeeda soomaaliya ay ku joogto inuu yahay mid ku salaysan dhaqaale boob iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona uu diyaargarooba isagoo dhammaystiran فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya dhacdooyinka kooban oo inaga soo gaaraya magaalada muqdisho iyo sidoo kale shabeellaha hoose aynu ku horumarno gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxa ay qarax la beegsadeen gaari ay wateen ciidamada baangaraaf ee uu ku ugaarto maraykanka gaarigan ayaa waxa uu maraya agagaarka deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose gaari nuuca booyadda ah oo shidaal u geeyay ciidamada baangaraaf ayaa qaraxan haleelay waxaana inta la xaqiijiyey meesha ku dhintay darawalkii waday gaariga iyadoona si xun ay u gubatay gaarigii booyadda ahaa oo ay wateen ciidamada baangaraaf sidoo kale ciidamada mujaahidiinta howlgal gaara oo ay ka fuliyeen magaalada muqdisho agagaarka asluubta waxa ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qorigii uu watana hore waa ay uga sii qaateen weli howlgallada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa magaalada muqdishona waxa ay guutada qaraxyada ee mujaahidiinta qarax la beegsadeen gaari nuuciisa lagu sheegay rooneed kaas oo ay wateen booliiska dowladda federaalka ah qaraxa ayaa gaariga waxyeelo daran gaarsiiyey inkastoo aan la faahfaahin khasaaraha gaaray ciidamada booliiska ee gaariga saarnaa wuxuuna qaraxan si gaara kaga dhacay xaafadda xoosh howlgalladan oo idil ay ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo magaalada muqdisho ayaa imaanaya iyadoo habeennimadii xalay sidaan oo kale mujaahidiinta ay saddex askari ku dhaawaceen degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho kadib markii ay ku qarxiyeen saldhigga booliiska iyo sidoo kale howlgalladan waxay imaanayaan iyadoo saaka mujaahidiinta ay weerar xoogan ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada awdhigle halkaasna ay khasaaro culus ku gaarsiiyeen لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa tahay dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan fatahaado ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ku dhuftay qeybo ka mid a bariga afrika iyo dad ku dhow saddex boqol oo ruux oo ku dhintay warkaas ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaana aynu aadno bartamaha dalka soomaaliya deegaan lagu magacaabo dhagax cadde oo ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa habeennimadii xalay ku dhufatay biriq iyadoona halkaas ay waxyeelo ka soo gaareen qaar ka mid a xoolo dhaqatadii halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kale halkaas ku laaday tiro xoolo ah oo ay dhaqanayeen reer miigii halkaa deganaa mid ka mida dadka deegaanka islamarkaana ka mid ahaa dadkii ay biriqda ku dul dhacday ayaa ka waramaya waxay wax soo dhaantay anagu iska hudno ragga qaarna geedka xagaa ka jiifo ragga qaarna xagaa ka jiifo ayaa ayuunbaa dabeetana inta sidii wax inta dhul kale naga qaaday cirkiina ku dhexis lana geeyey u kala hiidnoo qabsan dabeetana anigu markii gacantaa ay midigta aanu jiifay wax iiga dhegee yaa ka dhacbaxay raggii dabeetana xaggaas kaanu cararay dabeetana midiga jiifaa tukacay yidhisa madaxa madaxa qabtay iyo war ninka cararay maxaa haya ninka cararay maxaa haya dabeetana waa cararo qaydo toban nin halkan agteeda yaal ayaanu tegey xaguud raggii nina waa liitaa deena waa soo dhaawac cararo dhaawac baanahay dee waa qaad biriqdan ku dhacday deegaankan ka tirsan gobolka mudug ayaa imaanaysa iyadoo sidaan oo kale dhowaan deegaan bannaanka ka ah degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ay biriq sidaan oo kale ku dhacday halkaasna ay dad ku dishay waxaa sidoo kale jira in halkaasna ay xoolo waxyeelo ka soo gaareen
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل
weli dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa askar hor leh oo isku soo dhiibay walaayaadka islaamiga ah ee gado iyo sidoo kale shabeellaha dhexe ayaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin balse markaan bariga afrika warar ka imaanaya maalmihii lasoo dhaafay waxay rabab mahiigaanah ka da-yeen waddamo ay ka mid yihiin kenya soomaaliya iyo sidoo kale uganda waddanka kenya ayaa ah halka ugu badan ee laga diiwaangeliya dhimashada waxaana guud ahaan tiro dalka kenya ugu dhintay rababkii maalmihii lasoo dhaafay halkaas ka da-aya ay gaareen boqol sagaashan iyo afar ruux mas-uuliyiinta kenya waxa ay u sheegeen muwaadiniintooda ku sugan meelaha qaarna oo ay dhibaatadu ka dhaceen inay ka fogaadaan xubno ka tirsan wasaaradda beeraha dowladda kenya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dalag iyo beero badan ay hore usii xaaqeen biyahan sidoo kale dalka ruwanda konton iyo shan qof ayaa laga soo wariyey inay ku dhinteen kadib markii ay daadad ku dhufteen qaybo ka mida gobolada waddankaas dhammaadkii sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale rabab mahiigaan ah oo ku dhuftay waddamada dhacabariga afrika ay ku geeriyoodeen in ka badan laba boqol iyo konton qof هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus balse markaan aynu aadno dhanka iyo walaayadii islaamiga ah ee gado walaayadii islaamiga ah ee gado dhowaan waxaa isku soo dhiibay askari kasoo goostay ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan qaybtooda ku sugan gobolka gado askarigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay qaybo ka mida gobolka gado iyadoona waraysigan idinku soo maqan uu la yeeshay wariye cabdulaahi yaasiin jaamac calaykum asalaam walaale waan waxeega aadan cabdullaahi cali waxaan ka imaaday beriley gaalada haysata murtadiintaan ka imaaday halkaasaan ka imaaday haddan waxaan joogaa walaayada islaamka meesha ay ku sugan tahay faafacdhuun waa gartay marka halkaas jahli badan iyo masuq maasuq iyo silax badan moorenin ay taalan ka imaaday oo nolol ay oolin xataa qaadka iyo balwadda iyo sigaarka iyo balaayada laisku laynaa qamrigaan ka imaaday halka aad leedahay qaadka iyo sigaarka iyo qamriga laisku laynaya yaa ka taliya gaaladaa ka talisa gaar ahaan nin la yidhaaha waxaa u weyn cabaas maxaa kaa soo wada marka nimankaad ka mid ahayd waxaa iga soo waday wax badan aan la soo shaqeeyey wax faa'iido iyo wax mustaqbal waa ka waay rajo ma laha hadda waan dhaweyta markaan hadda udambaysa haddaan kasoo baxay maalin hore hataa nin baa lagu dilay qaad iyo sigaar qaad meel yaalay oo laisku qabsaday yaana naftiisuu ku waay waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid markaan arkay aan arkay inay nolol xumo dabada kusii hayso aan iskaga soo baxay marka adigu ma in lagu dilaad ka baqday kama baqan in lii dilo keliya waxaan ka baqay mustaqbal xumadii ayteenka ii dambeeye noloshaydii naftaydaba inaa haymiyaan macnaha aan u go'aansaday marka waxyaabihii aad ka rabtaad ka weysa meesha waxyaabihii aan ka rabay oo nolosha iyo mustaqbalka iyo hayatiinka iyo xagga diinta dhan ay u rontay malaa meesha dhan walba markaan ka fiiriy wax hayatiin aan ka waayo maxaa kamid ah marka waxyaabaha ayatiinka ama mustaqbalka ood marka hore ka filaysay naftayda iyo sideedaba inaan maareeyo oon shaqaysto ila imaajisgaaran dadka islaamka oo mu'miniinta oo diinka islaamka haysta oo tukanayo oo waxyaabaha fiican oo diinta ay sheegaysa macnaha ku dhex jira mar walba inaan ku dhex jiraan jecel aniga waxyaaba oo musuq maasuq oo dulmi oo balud iyo sigaar iyo qaad iyo wax un ay diinta raalli keen afar labaatan wax dad ku dhex jira wa marka hore soo ma ogeyn laakiin sidaa inay yihiin maxaa yeelay adiga ruuxaaguma ahayn qof indhaha isku haya amaba uun markaa meel kale ka yimid marka hore baadiinimo iyo jaahilnimo badan ayaa haysay walaal ilaaha furaha ugu heleyshiy
marka imise sanaad ka tirsanayd adiga ilaa iyo toddoba sano waa wakti aad u fog maxaa ka mid a waxyaabaha marka aad soo martay ood nooga sheekay karto waxaan soo maray silac badan iyo rafaad badan iyo waxyaaba un adiga oo isgada nafteyda aan ku maareen waayo iyo waxyaaba un adiga aan rajo lahayn baan soo maray wax adag wanaagsana hadda aan sheegi kara oo wanaagga oo soo qabta ma sheegi kara sidee loola dhaqmaa dadka shacabka ah askarta marka laga hadlayo
shacabka si allaale sidii la rabaa laga yeelanaya waa la iska gumaadaya meesha qabiil iyo musuq maasuq iyo dulmin baa lagu dhex wadaa wax wanaag ma yaalla meesha maxaa ka mid a iska laynaya shacabka maxaa ka mid a dhacdooyinka aad xasuusato ee murugta leh ee dadka shacabka ay la kulmeen toddobadii sane ee aad ka mid ahayd ciidankan waxaa ka mid eh, waxyaabo badan aa kamid hadda ayaan dhiga ka daansoobaxa u dambeysana ee ciyaal shacaba macnaha eh, meel sharci isku leynaysa isku xabadaynaysa isku dhaawacmay oo ilmo yar roomaate marka waxyaabo badan oo jahlinimo ka jira walaal oo diintan ay sheegayninba askari baad ahayd een, xarakada shabaab almujaahidiin cadow baad isku ahaydeen iminkana waad la joogtaa wixii lagaaga sheegi jiray iyo waxaad ku aragto maxaa farqiga u dhexeeya ismalaha walaal qalad iyo wax een, dulmi baa noogala sheegi jira waxaa noogala sheegi jirana inay hal xaba ka jirin waa ogaaday intaan joogo keliya aan xa- aan- aan xabeynteeda wadaana maxaa lagaaga sheegi jiray
waxaa liigu sheegi jiray dadkan inay yihiin ay dadka ay laayaan ay iska laayaan oo macnabare ay dadka ku laayaan oo ummadda ay iska gumaadaan aa liig- aa noogala sheekeyn jira afar labaatan sac maxaa ka runa marka wixii laguu sheegay waxaa noola sheegay iyo- iyo waxaan maqli jira dhan hal xab kama jiraan dad islaam oo xuman oo wanaagsan diinka islaamka haystoo dadkooda shacabka ay xuman yihiin oo si fiican loo xukumaayo oo wanaagsan waayo hadda maxaad rabtaa inaad qabsato marka hadda waxaan rabaa inaan iska shaqaysto meelahan aan dukaan ka furto ee ilaahay maadiisaan gaaro aakhar iyo adduunba aan si fiican wanaagsado oon diinta barto oo waxaan rabaa qof wanaagsan aan noqdo muumin
waayahay een, ciidanka aad ka tirsaneed ma qolada dowladda federaalka ah mase waa kuwa jubbaland een, ciidankooda
waa kuwa jubbaland dagaaladii aad ka qayb gashay dad wax nooga sheegto kuwee ka mid ahaa dagaalo badan aan ka qayb galnay kuwa xaalwaaqa waa joogay ee, ee, waxaan joognay baashi faafaxdoonta lafteeda waa ji- maraan joogay ee, waxya- dagaalo badan aan u taagnaa
bal nooga sheekay waxyaabihii aad wajahdeen ama xaaladda idin qabsatay xaalwaaqa adiga waa dib badan aan ka dhacay waagi ee, waa subax ka alisaystay rag badan- dad badan aan ku dhammaaday ee, waxyaabo badan oo adiga waxaan soo marnay oo lafteena iyo dhan walba aan aniga aan wax aan meel aan ku sheegay aan garanayn ilaa hadda aan la yaabanaa oo maxaa ka mid ah waxaa kamid ah dee hadaf darre inaan ku dhammaanayn oo waxaan ku dhammaanayn musuq maasuq ay ahaayeen oo waxa ujeedadii kajeedo ay ay- ay ahaayeen waxaan ku dhammaanayn ciidanka maxaa loogu qudbeeyaa oo loo sheegaa ciidanka waxaa loo sheegaa mujaahidiinta inay dadka yihiin oo dadka shacabka oo masaakiinta ay dhammaynayaan waxaas wax afraata oo meed beena looga sheegay buqle waayahay e, laakiin ciidanku ayagu wax ma gartaan miya ma maxaa yeelay kenyaatiay ka barbar dagaalamayaan ethoobiyaanay ka barbar dagaalamayaan ciidanku ayagu intaa wax kuma fahmayaan miya walaal qofka xisaabtama waa qof xiskiisa ujooga qof afar labaad saac baluud iyo sigaar iyo xashiish iyo kamri iyo intuu ilaahay naclad oo dhan qof afar labaad saac ku dhex jira horta muxuu xisaabtamaa ma waa uu soojaha laftiisa horta
haye
qof isaga waxaa waa maskaxdiisa ay doorsan tahay waa marka walaal dadkaas dad xisaabtan maajaalay ku jiraan
maxaad u soo jeedinaysaa raggii saaxiibada ah ee toddoba sana aad isla nooleedeen
waxaa ugu baaqayaa inay nolosha cusub ee sideedaba ay soo galaan islaamka ay wixii loogala sheegayo dhan ee beeni barobaganda ah in dad wanaagsan ay yihiin oo sideedaba diinka islaamka saxda ee macnaha dadka ku kala hadaay yihiin wax annaga aan ku jirnayn musuq maasuq iyo dulmi iyo jahli inay aheed noloshooda inta ka dhiman hadda inay isdaba qabtaan wixii hore waaba soo lumiyeen intaas aan ugu baaqi lahaa
sidoo kale walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyaduna waxa ay martigelisay askar hor leh oo kasoo goostay ciidamo wada shaqaynla leh dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka hirshabelle ee ku daaban xabashida etoobiya askartan oo saddex ahaa ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada aadmiyibaal ee shabeellaha dhexe wariyahana zakariya cumar ayay kaga warameen sababta ay uga soo goosteen ciidamadaas muumin sangaab waxaan ka imaday een, xilligii hore sh- waxaan degmo aaday baan lahay halda saxamaraan ka soo dha waa iska shaqaysan jira odayga meelihigaan mataqaanaa shaqo oo naftaydan mataqaan bariiskayaan raa- aan raadsan jira markaas aniga mataqaanaa dabayla i qaadaba ilaaha ii qoray in maas- meeshaas tago allana waa ii qoray inaan ka taga haddana kadibna dib uga soo laab wax igu qalqaaliya ma jiraan allah ii qo- aa ii qoray mataqaan qoraal rabbi eh ee waxaad joogtaa wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ka waran sida laguu soo dhoweeyey iyo waxa aad ka aaminsaneed marka hore aniga sideeda waa mataqaanaa meeshaan ewl dhib ugama tegin oo walaayada islaamka ewl ima dhibanay haddana waa dhibaat kala kulmaya maba isdhehiinba marka wixii ee kugu dhici raba iyo wixii aad mari rabto rabbiyaa qoraal ka warhay anina hadda mataqaan meeshaas waa tegay waxba ig- ilaahay igama igama hadlayn oo iguma alla waxba igama dhibaatayn dhibaato kalama kulmin aniguna qof muslima kuma dhibaatay haddana mataqaana waa kasoo laabtay dadaan isnaqaanaa meesha ugu tagaasaan arkan oo la fadhiya marka hal haddii cadhiisan tahay hal badan ninkaa cadhiisa amug saasay mataqaana aan arkay dani meshi hadal cawa ku yeeto iyo madan cawidna ku yeetaba isku hatiin isku qandhaatiin amug marka saasayba mataqaana aan arkay nooca wey bir la janaaba arkay in ciladoor iyo hayso waa bas imika hore adiga barnaamijkaas kama fikrin qof haddaan ku ogaahaysa malaha waa kadib waa iska mataqana waa iska shaqaynaysaa xamaraa iska geli saasaan baa shaqadaydu ahayd xabad uma hayno intaan xabad aanan kaba qabanba idinkuna wax iguma dhiifin anaan wax kuma dhiifino in weynba lama jir oo haddaadan waxba u qaban maxaad u ahayd marka xabadba ma hayno adiga indhilahaan sa joognay haddaan sa joognana waxaa maskaxdayda ka helay inayna mataqana wax kasoo bixiyay anayna wax fiican hay meeshaan joogu seero waana ka tegaba mataqana magaalada muqdishoan ka galaba ka waran nolosha ciidamada macamuusileyda qaab nololeedkooda tilmaan guud ka bixi noloshaadu adiga ardii aniga igu dambe aniga sanado hore igu dambaysa soonka haddaan joogno soonkiisa hore ka horreeyay intuuna dhalna igu dambaysa meeshaas oo waalidkii i dhalay usaan ila rabin oo muslimiintu inaan ila rabin meeshaas inaan joogaan ka baxaba xaalkaygu intaas u hayay qaab nololeedka markaan leeyahay waxaan ka wadaa ciidan meel degan ayuu ahaa ciidanka maxaa u raashiin ahaa yuu la shaqayn jiray maxuu shaqooyinkuu qaban jiray deegaanadii ay ka howlgeli jireen adiga raashinkeeru waa iska raashinmayska waa iska lahaayeen oo mataqaanaa dowladdii saadku leeyihin saadkeeru meeshaas iskaga cunu jireen dowladda zaadka yaa siin jiray yaa u keeni jiray tan uun madaxda ahaa sii jirto oo mataqaanaa meeshaas uun shabeelladan dhexo ka madaxo deegaanka nimanka hirshabeelle madaxda hirshabeella uun mataqaanaa saadka horreysay garanka horreysay garan sii jirto wallaahi oo adeerow inaan sheego anaa si fiican aan u kala bixi karno intkana dadkana si fiican u baran oona aqoon fiican ana yeelan aan ka baxay meeshii muddo intee la eg ayaad ka mid ahayd ciidankaas
bil iyo labaatan caw camalan la joogo kabacdina waa ka baxaba intii aad ka mid ahayd ciidanka oo aad muddadaas labada bil aad joogtay meesha wax howlgal ah aad ka qayb gashay ama shaqooyin aad qabatay maya wax howlgala ee anba mataqaanaa anigu ku xaati meesha intaan joogo wax howlgalo laga gala ma jirin aniga iska daay oo howlgala ka qayb galana ma jirin wax xaatiima inta meesha joogay laga howlgalay oo la qabtayna ma jira mugaas jawi deganay ahayd maxaa lagu hayay meesha waa la iska joogay adiga meeshu ma dhawo oo mataqaanaa meel dhaweyna ahaaday sidaa waa uun adiga waa la waa uun la joogo markaa howlgalku maalin kashu maana mogta ciidanka maxaa u mushaar ahaa ciidan meel jooga wuxuu ku noolaaday iyo mushaar iyo qarashu u baahaya maxaa u mushaar ahaa ciidan mushaar ma qaadan jirin ogaantay wax mushaar ay leeyihiin ma arag wax mushaar ay qaataana ma arki jirin adi labada bilood aad joogtay wax lacag ah ma mushaar aad qaadatay miyaa jira wax ay soo galay ma jirin laba bilood aa meesha joogaa nin hadda wuxuu mushaar la tahay aniga saas tahay ay saas u taalla aan waxaan is idhi wixii ilaahay kuu kasatay leeyahay ka soco meesha haddii ciidan meel joogo oo meel ku sugan wuxuu u baahan yahay mushaar iyo qarash uu ku joogo maxaa u qarash ahaa ciidanka nin walba wixii asagu haysto usu heli kara u cunayo hadday dhammaado adiga wixii raashina kor iyo dowladdii madaxda xigtay uga imaanayay madaxda laftirkooda hadda waxaa sheegtay inaan in badan ka warhaynin oo dadka ay qarash la-aan yihiin meeshu maamul aada degan niman ahoo dowladda hool hirshabelle la yidhaha aniga hebel iyo hebel ma dhihi karo laakiin oo aqoontaas raysa anigu uma lahayn ilaasa nin meesha jooga oo mataqaanaa madax ka ahaa goorba adiga madaxa un loo keenaya ani hadda hebel ima dhihi karo caarif wixii loo keen haa adiga intaa joogma waxaan ka cunay haa kabacdina waa mataqaanaa ilaaha iga waday waana ka baxa hadda marka maxaa ku qorshaysan waxaa timid wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe walaayada islaamka intay ku nooshay inaan kula noolaadhaan anigana mataqana ay joogto muslimiintu aan mataqana ii qorshaysa aniga waalidkayaan ba meesha sii ogolayn sideedaba waalidkayaan ii ogolayn waalidkayaa mataqana iga soo wacay waalidkayaa yidhi mataqana inaad ka timaado waay sidaadaba marka aniga waa saasaan uga soo kacnay mataqana madaxa waalidkayna waa i keenay inayna mataqana wax kasoo baxayna ewlan macausay hor uga tegay xamarna saasaan iga soo wada haddana waalidkay madaxiisaan uga imay talada waalidkayna waa qaatay talada mataqana kutubka ilaahay iyo diinta waxay qabto inaad qaadato aa kugu wanaagsana waa isdhaha arrinkayga noocaas waayo ugu dambayntii marka maxaad ugu baaqaysaa ragga kula midka ah ee weli ku baaqiga ah safkaas waxaan ugu baaqayaa inay mataqaanaa diinta islaamka iyo muslimiinta intii joogta inay soo dib ugu soo laabtaan oy mataqaanaa waxaas iyo mataqaanaa waxa mataqaanaa xumaana oon islaamnimo ahay inay ka sakadaan ugu baaqaya magacaada adigoo ku bilaabaysid iyo shaqada aad haysay ciidanka aad ka mid aheyd waxyaabaha kugu qasbay in aad ka mid noqoto marka hore ciidankaas magacayga axmed maxudiin aliraah waxaan ka imaaday xamar iyo meesha oo macaasliga joogta haye hadaa kugu qasbay inaad ciidanka macmuusiley aad ka mid noqoto sharaxaad waafi ah naga sharaxaad waafi waa idinka siinaya waxaa igu qasbay meeshaan anunku dad deegaan maan ahelo gulna ku deegaan deegaankii aan ahayn dadkii waalidkii iyo waxaad jooga iyo dadkii qaraabadihii meeshu joogana hal maray ka barakaceen aanana ilmahan ahay qodiidaan kala tegay xagga haddii la tegana macawislaan uun ka mid ahay macaalislaanka intaa macaalislama qorad qorad iyo qorad la-aan kala ma lahayno intii maanka tagtay olbaahad iyo wax u tegay kamidaan ahay ilaahayagan ka gala maran xamri aan ka aadun indhila ka maqnay iyo maran soo noqday aan ahay iyo maran aan xoola dhinaho afar xaba oo geelaho nuu soo hirta aan juquuka ilaashay marka aniga xaalkii intaas u ahay ka waran bal nolosha ciidanka aad ka mid ahayd iyo qaabkay u nool yihiin bal sharaxaad naga fi waxay u nool yihiin sharaf kuma noola kuwaas hadii ilahay raadu waa dad diinta ka tegay oo meeshaas joogana sharaf ma hayaan inay diinta ka tageen ma ogid marka aad ka mid ahayd marka aan meeshaas joogaya ma ogeenoo shaydaan ahay ka bacdi haddaan xisaabta maan ogaadha inaan hadii ilahay raad aan maxaan ku socdayn hab wanaagsan ayna ahayn haddii aan ogaadhana waan ka soo laabta aniga xaalkii intaas u ahay ciidanka muddada uu meesha ku sugnaa tirada ciidanka intay ahaayeen waxa ay cunayeen saraakiisha mise mase dadka hogaanka u ah hadda wixii ugu dambeeyey oo aan ogay waxaa ka mid a in la yidhaha axmed kareya ka hogaamahay meeshaas oo jira hadda isaga haysta waa kaas xaalku wax mushaar ah oo aad qaadatay intaad ka mid ahayd ciidanka
mushaar kama jiro meeshaas mushaarna lagama qaadahin deegaankii aba mahiga noqdo ciddaydiiba meeshood dhigto asaanya barakacda maas joogto isaan qodin ka waran wax howlgal ah intii aad joogtay oo aad ka qayb gashay miyaa jira wadaadu intaan joogo aniga howlgallo hal howlgalan waxaa ka soo aaday howlgal kalena kuma ji inta wax kalena anugu kuma jirin hal howlgalan ku jiray oo ahaa howlgalkii oo oo geelgub muu ahay haa howlgu geelgub inaan waxaa wadna ay qalad yihiin mugaasi iyo cadaataba sharaxaad waxaan uga bixinayaa meeshaas waa dagaalkii geelgub in dadkaas koofur jiro awal usta in looga raayay cadday acad marka halkii waa kaasan intaasan uga faca nolosha ka waran marka aad ku aragtay wilaayada islaamiga markaad imaatay ciidankii aad ka mid ahayd iyo deegaanka aad joogtay qaabka loogu noolaa bal isbarbar dhig samee haddii isbarbar dhig aan sameeyo waxa la isu qaadan kara ma aha wilaayada islaamka hoosteera iyo la joogara fiican haddii aan diinta usoo laabdhoon dhex joogo oon diinti oon dad muslimiina la jiraaba wax walba ka wanaagsan haggana intaan joogo dhibaato iyo uun dhiba iyo wareer aan ku arkay cid mushaarka hor bixisa ma jirno waxay leeyihiin oo ilaahay abuur ma jirno may iska jooga maxay ku noolaay marka ma xoolaha dadkay ku baara util ma wax kaleeto oo oo kaleeto marka soo gala ma jirin ugu dambeyntii marka maxaad ugu baaqaysaa ragga weli ku baaqiga ah safka adiga aad waxaan ugu baaqayaa qoftii waxay gadaal jiraan inay ka yimaadeen oo diinta islaamka ay usoo laabtaan oo dadka muslimiinta ay u yimaadeen intaasaan ugu baaqa فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan dowladda maraykanka oo si cad u qeexday in soomaaliya ay u joogto dhaqaale bob balse markaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus waxaa inagu cusboonaysiinaya wariye maxamed daahir cali sow ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waa tahay aad baad umaqsan tahay cabdisamed cabdulaahi waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee korona haddaan ku hormarno dalka maraykanka cudurka waxaa uu geeriyooday saacadihii la soo dhaafay dad gaaraya laba kun saddex boqol konton iyo siddeed ruux waxaana uu cudurka ku dhacay labaatan iyo afar kun boqol soddon iyo afar ruux sida ay sheegtay jaamacadda aalaba diiwaangelisa dadka korona ugu dhimanaya gudaha dalka maraykanka dhammaan dadkan jaamacaddu ay soo warisay waxa ay ku dhinteen isbitaallada maraykanka waxaa jira dad aad u badan oo aanan tirikoobkooda la haynin kuwaasi oo ku dhimanaya guryahooda waddanka maraykanka dhanka kale cudurka korona si ba'an ayuu u saameeyey dhaqaalihii dalkaasi maraykanka wasaaradda shaqada ee maraykanka waxa ay sheegtay in ay kordheen dadka shaqola'aanta ah iyagoo gaaray soddon iyo saddex milyan oo ruux tan iyo markii si rasmi ah korona ugu fiday gudaha dalka maraykanka islamarkaana la hakiyey dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isku socodka dadka docda kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo hadda waxa uu mar kale ee dusha kaga tuuray dowladda shiinaha waxa uu sheegay in shiinuhu ay mas-uul ka yihiin korona ee halakeeyey dhaqaalaha dalka maraykanka dad badanna ay u dhinteen mar uu soo hadal qaaday sida dhaqaalaha u saameeyey corona waxa uu sheegay donald trump in coronavirus uu dhaqaalihii maraykanka u saameeyey si ka daran buu yidhi dagaalkii labaad ee adduunka iyo weerarkii kow iyo tobanka sebtembar ee alqaacida ay ku qaaday dhaqaalihii dalka maraykanka halkaasi oo kumanaan ruux ay ku dhinteen ilaa iyo hadda maraykanka waxaa cudurkan kula ildaran dad gaaraya hal dhibic laba milyan oo ruux waxaana cudurka uu dilay toddobaatan iyo saddex kun oo ruux welina saamaynta cudurka waa laga dareemayaa waddankaasi maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka waxa ay si joogto ah u eedaynayaan dowladda shiinaha oo iska diiday eedda kaga imaanaysa maraykanka waddamada kale ayaan eegi doonnaa iyo wararka ay soo gudbiyeen isbayin waxa ay sheegtay in maanta korona ay u dhinteen laba boqol saddex iyo toban ruux wadarta guud dhimashada waddankaasina waxa ay maraysaa labaatan iyo lix kun maanta oo keliya isbayn waxa uu cudurka ku dhacay saddex kun boqol toddobaatan iyo saddex ruux talyaaniga maanta waxa ay soo wariyeen dhimashada laba boqol toddobaatan iyo afar ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa weeye labaatan iyo sagaal kun sagaal boqol konton iyo siddeed ruux maanta waxa uu cudurka ku dhacay kun afar boqol oo ruux ingiriisku waxa ay soo wariyeen in maanta cudurka korona ay u dhinteen shan boqol soddon iyo sagaal ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay soddon kun lix boqol shan iyo toban ruux maanta oo keliya ingiriiska waxa uu cudurka ku dhacay shan kun lix boqol afar iyo toban ruux ruushka waxa ay soo wariyeen in cudurka maanta ay u dhinteen dad gaaraya siddeetan iyo siddeed qof wadarta guud dhimashada waddanka ruushkana waxa ay noqotay kun laba boqol labaatan iyo shan ruux waxa uu maanta cudurka ku dhacay kow iyo toban kun laba boqol soddon iyo kow ruux waxaana muuqanaya in dowladda ruushka ay qarinayso xaqiiqda rasmiga ah ee ku aadan cudurka korona jermani waxa ay maanta soo warisay lixdan iyo kow ruux inay dhinteen wadarta guud ee dhimashadana waxa weeye toddoba kun saddex boqol soddon iyo lix ruux maanta waxa uu cudurka ku dhacay toddoba boqol iyo konton ruux oo ku nool gudaha dalka jermani turkigu waxa ay soo sheegeen in maanta cudurka ay u dhinteen konton iyo toddoba ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay noqotay saddex kun lix boqol afartan iyo kow ruux maanta wuxuu cudurka ku dhacay turkiga kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba ruux baraaziil waxa ay soo warisay labaatan iyo kow ruux in maanta cudurka ay u dhinteen wadarta guud dhimashadana waxa ay noqotay siddeed kun lix boqol iyo sagaal ruux maanta waxa uu cudurka ku dhacay kun afartan iyo afar ruux iiraan waxa ay soo sheegtay lixdan iyo siddeed ruux in maanta cudurka ay u dhinteen wadarta guud dhimashadan waxa ay noqotay lix kun afar boqol siddeetan iyo lix ruux maanta waxa uu iiraan cudurka ku dhacay kun afar boqol siddeetan iyo shan ruux kanada waxa ay soo sheegtay kow iyo konton ruux in cudurka ay u dhinteen wadarta guud dhimashadan waxay noqotay afar kun laba boqol siddeetan iyo saddex ruux hindiya waxa ay soo sheegtay kontan iyo laba ruux in cudurka ay u dhinteen wadarta guud dhimashadan waxa ay noqotay kun siddeed boqol soddon iyo toddoba ruux biljamka waxa ay soo wariyeen toddobaatan iyo lix ruux inay dhinteen weerta guud dhimashadan waxay noqotay siddeed kun afar boqol shan iyo toban ruux sacuudiga waxa ay soo wariyeen toban ruux in cudurka ay u dhinteen weerta dhimashadan waxay noqotay laba boqol sagaal iyo toban ruux mexico boqol sagaashan iyo toddoba ruux ayaa maanta cudurka ugu dhintay wadarta guud dhimashadan waxay noqotay laba kun toddoba boqol iyo afar ruux sweden waxa ay soo warisay sagaashan iyo sagaal ruux inay dhinteen waxaana dhimashadu ay noqotay saddex kun iyo afartan ruux waddamo kale ayaa sidaan oo kale tiro dhimasho ah u soo wariyey gudahaan wararkii corona waanaga inta الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu soo jeedinayo weriye salmaan axmed oo ku salaysan dowladda maraykanka oo si cad u qiratay in soomaaliya duulaanka ay kaga jirto uu yahay mid dhaqaale waraysi uu bixiyey donald yamamoto oo ah safiirka maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho ayuu si qoto dheer wuxuu kaga hadlay duulaanka maraykanka ee soomaaliya iyo sababta ku riixaysa ciidamada maraykanka inay ka qayb qaataan dagaalada ay shisheeyuhu ka wadaan waddankan yamamoto oo waraysi siiyey xarunta la dagaalanka argagixisada ee taabacsan kuliyadda militariga maraykanka ee westpoint ayaa ugu horreyn isku sheegay inuu yahay khabiir muhiim u ah wasaaradda arrimaha dibadda uuna kasoo shaqeeyey waddamo dhowr ah safiirka maraykanka ee muqdisho ayaa carabaabay in kulug lahaanshahooda dagaalka soomaaliya uu yahay mid leh aragti fog oo ku dhisan sidii uu maraykanka gacanta ugu dhigi lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha muhiimka ee dalka una noqon lahaa awoodda looga hebisto mandiqada oo idil marka ay timaado quwadaha caalamiga ee tartanka nagula jira sida shiinaha iyo ruushka mid ka mid a waxyaabaha ay danaynayaan waa khayraadka ka imaan doona bariga afrika sababtoo ah marka aad fiiriso mustaqbalka halka laga heli doono macaadinta dhifdhifka ah iyo birta culus waa bariga afrika dhammaan taleefanada gacanta ee aad isticmaali doontaan iyo dhammaan hubka mustaqbalka ee tiknolojiyadda waxaa laga heli doonaa geeska afrika gaar ahaan mandiqada bariga afrika taasi waa sababta ay dowladda maraykanka u joogto halkaas waana sababta aan isha ugu hayno qaaradda ayuu yidhi yamamoto wuxuu ka dhigan yahay hadalka donald yamamoto inuu si cad oo aan kagambasho lahayn u qiray in mid ka mid a asbaabaha uu maraykanka faragelinta ugu hayo soomaaliya ay tahay damac dhaqaale kaas oo ay ka midaysan yihiin dhammaan dowladaha sheegta awoodda sida shiinaha iyo ruushka maxaad u malaynaysaa in dowladaha nala baratamaya ay ka rabaan afrika ma waxay kula tahay inay danaynayaan afrika iska ilow taas ma danaynayaan qaaradda oo keliya waxay doonayaan waa khayraadka qaaradda maxaa yeelay khayraadku waa furaha horumarka dhaqaale ayuu hadalkiisa sii raaciyey donald yamamoto oo maraykanka ugu magacaaban soomaaliya safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa waraysigan uu bixiyey wuxuu ku muujiyey in shacabka soomaaliyeed ay yihiin dad jecel diinta islaamka marka ay dhibaato timaadana wanaagga ka rajeeya maamulada islaamiga markii ay burburtay dowladdii dhexe waxaa dalka ka qarxay dagaal sokeeye markaas oo ay dadku bilaabeen inay raadiyaan sidii ay ku joojin lahaayeen dagaaladaas kadibna waxay bilaabeen inay xalka ka raadiyaan islaamiyiinta mid ka mida islaamiyiinta waxay ahaayeen midowda maxkamadaha islaamiga dowladda ethoobiya ayaa howlgal militari oo ka dhana maxkamadihii islaamiga ahaa waddanka kusoo qaaday iyadoo ay si dhow ula shaqaynaysay dowladda maraykanka taasi ayaa keentay inay halkaas ka dhalato jamaaco ka xoog badan kana saamayn badan maxkamadaha waa xarakada al-shabaab ayuu yidhi donald yamamoto cilmi baare ka socday xarunta la dagaalanka argagixisada ee taabacsan kuliyadda militariga ee maraykanka westboint ayaa weydiiyey donald yamamoto safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho waxa uu maraykanku ka damacsan yahay soomaaliya iyo sida uu xaalku noqon doono haddii ay ciidamada shisheeyaha ka baxaan soomaaliya sanadka wuxuu sheegay in maraykanka uu yahay midka iskale soomaaliya marka la eego dhaqaalaha iyo dadaalada militari ee uu ku bixiyey dagaalka ka dhankaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee taageerada ka helaysa shacabka soomaaliyeed donald yamamoto safiirka dowladda maraykanka ee magaalada muqdisho wuxuu dhanka kale walaac xoogan ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay halis ku yihiin danaha maraykanka ee bariga afrika gaar ahaan safaaradaha maraykanka uu ku leeyahay dalal ay ka mid yihiin ethoobiya iyo jabuuti haddii ay dhacdo in ciidamada shisheeyaha ee wata magaca amisom ay ka baxaan soomaaliya marka la gaaro sanadka wuxuu donald yamamoto sheegay inuu halis ku jiro mashruuca waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada hase yeeshee wuxuu muujiyey in ciidamada ethoobiya aanay ka mid ahaan doonin ciidamada dalka ka baxaya isagoo sheegay inay kaashan doonaan ciidamada faragelinta degdega ee bariga afrika oo uu la jeedo xabashida ethoobiya waraysigan uu bixiyey safiirka maraykanka ugu magacaaban soomaaliya ee donald yamamoto wuxuu daha ka rogayaa xaqiiqda iyo hadaafta duulaanka maraykanka ee soomaaliya kaas oo marka laga soo tago inuu ku lug leeyahay diin haddana wata masaalix kale oo ay ka mid tahay dhaqaale dhammaan shishayaha kala duwan ee dalka jooga haba ugu horeeyaan maraykanka waxay si joogtaha u guranayaan khayraadka kala duwan ee uu allah ku manaystay dalkan waxaana xaqiiqdan horay usoo bandhigay kana hadlay hormuudka ummadda gaar ahaan waxgaradka aqoon-yahanada iyo hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhibaatada uu ciidankiinnu ka geystay dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliyeed iyo gaboodfallada uu dadkeenna kula kacay soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaa ah waxaan kelimad lagu soo koobi karin ciidankiinnu waa kan ay diyaaradihiisu gumaadka aan kala go'a lahayn ku hayaan ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed waa kuwa boobka iyo dhaca joogtadaha ku haya khayraadka dalkeenna daabusho macaadinteenna saansada shidaalkeenna waa kuwa gumaysiga ku haya dhulkeenna iyo ummaddeenna xeryo militarina ka dhistay goobihii caamka ahaa ee bulshada lahayd haddaba waxaan idinku baaqaynaa inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna inaad joojisaan boobka khayraadkeenna iyo la dirirka diinteenna haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabi'i doonto ummadda islaamkana ay gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha humma takuunu calayhim xasrah humma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun intaas ayaan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo afmeerinaa waxaa igala qayb galay wariyaasheen cabdulaahi yaasiin jaamac maxamed daahir cali sow salmaan axmed iyo sidoo kale zakariya cumar kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
السميع